Qoysaskan ah oo ku nool kaamka Laas Quraan ah oo ku yaala duleedka waqooyiga magaalada Beledweyne ayaa xilligan waxaa soo food saartay duruufo dhanka nolosha ah duruufaha ay wajahayaan qoysaskan ah ayaa waxaa ka mid ah raashin yari hoy la-aan ah iyo biyo yari iyadoo ay u dheertahay qabowga habeenkii iyo kulaylka maalinkii haddaba qaar ka mid ah qoysaskan danyarta ee ku nool kaamka Laas Quraan ee magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyey duruufaha ay ku nool yihiin iyagoo markaasi codsaday in lala soo gaaro raashin bac iyo bustooyin annagoo kaamka laasqurun degan oo aad ugu dayacan oo bac u baahan oo u baahan raashin iyo adduun wax la arko u baahan Ee, siiba aniga qataatan rajiyo agoon ay meel ii joogaan xaafadda dhan ayay og tahay kaamka dayaciisa ummaddana waa u jeedaa annagana waa u jeednaa Ee, baahi iyo rafaad iyo dhibaatana guryaheennaadba uga jeediinbo walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa waxaan u baahannahay inaad noo keentiin aan u baahannahan rabno maya maya nama soo gaarin wax baclayraha nama soo gaarin maya roob hadowda oo aa u jeedaa fashaafashuuq iyo foolxumo iyo dhashaaqdhashuuqaan ku dhex jirnaa haddii bacal guriga lagu heegaysa waa iska nabad waxaan codsanaynaa wax allaala waxay walaalahayn hayaan inaan naloo keeno bacdaan rabnaa waxbarashaan rabnaa wax allaala wax iskaamka u baahan yahay oy ummadda u wada jeedaan u baahannahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaamkaan aad aan ugu rafaadsannahay waa ku dayacannahay waxaan haysana ma lahan hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa wax walba in naloo keeno waa ku baa- waa ku dayacannahay baco waa rabnaa guryo waa rabnaa wax walba waa rabnaa wixii nagu naloo gali kara in naloo galo waa rabnaa wax dayactir ah aan ku haysanana ma lehino aan ilaahay kuma qaata biyahaas aan ahayn baad laguma haasto wax kale laguma haasto waxbarasho laguma haasto xagayo ilaahay unbaan iskaga fadhinaa un kaamka ilaahay kuma qaata darwayaal kale intoon haysanana ma lehino hooyo Is- magaalada Beledweyne ayaa waxaa ku yaala kaaman badan oo ay ku nool yihiin dad badan oo barakacayaal ah kuwaasi oo aan awoodin in ay helaan nolol maalmeedkooda